أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمaعيin ama bacdu casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda afaraad ee suuratu lmaa-ida ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi yas'aluunaka waxay ku su-aalayaan maadaa maxaybaa uxilla loo xalaaleeyey lahum iyaga loo xalaaleeyey qul waxaad tiraahdaa uxilla lakum waxaa la idiin xalaaleeyey alطayibaatu waxyaabaha wanwanaagsan ee fidrada iyo caqliga saliimka iyo dabaa-icda wanaagsan ay jeclaysanayso iyo wamaa callamtum wasaydu maa ayaa la idiin xalaaleeyey kii ugaar yacnii ugaar ugaartiisii callamtum aada barbarteen min aljawaarixi kuwa wax dhaawaco ama kuwa wax kasbo xaalay ka mid yihiin mukallibiina xaal aad tihiin kuwii diraayo oo ugaarta ku diraayo tucallimuuna xaal aada barbaraysaan hunna iyaga dalaba saydi ugaarka raadintiisa xaal aada barbaraysaan mimaa kii aada wax ka baraysaan callamakumullahu alla uu idin barbaray idinka fakuluu cuna mimaa kii xaggiisa ka cuna amsakna ay qabtaan calaykum idinka dartiin ay u qabtaan ka cuna ama wax ka cuna wixii ay idinka dartiin u qabtaan wadkuruu xusa ismallaahi ilaahay magaciisa calayhi calaa irsaalihi diritaankiisa korkiisana ilaahay magaciisa ku sheega waataqu llaha waataquu ka cabsada allaha alla ka cabsada in allaha alle sariiculxisaabi xisaabtiisu kuay degdegaysa waay mid ay degdegaysa waay aayaddan sababu nusuulkeeda saciid ibnu jubayr wuxuu leeyahay cadi bnu xaatim iyo zayd ibnu muhalhal labaduba reer tay ayay ahaayeen oo taa-iyeyn ayay ahaayeen zaydna zaydulkhayl ayaa la dhihi jiray nebiga sala allahu calayhi wasalam zaydulkhayr ayuu u bixiyey ee labadooda waxay ku yidhaahdeen rasuul allow inaa qowmun nasiidu bilkilaabi walbusaati waxaan ku ugaarannaa bay dhaheen eeyaha iyo shimbiraha galeyrka iyo gorgorka oo waaweyn ayaanu ku ugaarannaa famaadaa yaxilu lanaa minha maxaa nooga bannaan aayaddan baa soo degtay marka waqiila waxaa la yihi sabu nusuulka aayaddu wuxuu ahaa markii nebigu amray in eeyaha la laayo ayaa waxay yidhaahdeen rasuul allow maadaa yaxilu lanaa min hadihi اlumma allatii amarta biqatliha ummaddan aada amartay dilkeeda waa eeyahee maxaa nooga bannaan rasuul allow aayaddan baa soo degtay taa oo tusayso eeyaha kuwooda lagu ugaarsado ama manaaficda leh in la haysan karo aanna la dilaynin labadaas marka sabab ayaa la sheegaa labaduba miday ahaataba waxaad meeshaad waxaa laga fahmayaa dadka axkaamta ku saabsan madaacimta waxyaabaha la cuno iyo yacnii waxyaabuhu qofku uu cabo iyo waxyaabaha qofku marka uu nafaqaysanayo jirkiisa gelayo ahmiyad weyn in sharcigu uu siiyey arrintaasaa marka ilaahay subxaanahu watacaala de wixii xalaalayo wixii xalaalaan ahayn oo nooga caddayna dhinac marka waxay ku saabsan tahay baabul acima waaye dhinac kalena yacnii waxay tusaysaa aayadda xirfad ka mid ah xirfadaha ilaahay dadku uu baray oo alla uu dadka u sakhiray xayawaanaadkana uu uga sakhiray yaa markaa wuxuuna tusaaleynayaa nicmadaasna rabbi waana xasuusinaa subxaanahu watacaala oo xayawaankaas marka inaan intaan tababarno wax la baro dabadeed marka qofka uu kasabkiisii uu ku helayo iyo risqigiisii uu ku helayo ayb ugaarsiga marka saydka iyo dabaa gowraca iyo waxyaabaha ku tacalluqdo ku tacalluqo masaa'il waaweyn waaye fiqigana waa looga hadlaa axaadiidta nebigana waa ka hadashay aayaadkiina marka waa kuwaan marka dee doqonnimo waxaa ah xirfaddaa in dadka qofku xirfad isagana uunan xirfad aqoonin kii xirfadda yaqaanay ee shaqaysanayeyna inuu caynayo ama uu nuqsaaminayo marka allah wuxuu leeyahay yasaluunaka waxay ku su-aalayaan maadaa maxaybaa uxilla lahum loo xalaaleeyey iyaga oo waxa la cuna min alacimati ah qul waxaa tiraahdaa uxilla lakum waxaa la idiin xalaaleeyey alطayibaatu waxyaabaha macmacaan dayibaadka hadda xalaal ma lagu fasirayo waayo taxsiilulxaasil bay noqonayo waxaa la idiin xalaaleeyey waxa xalaasha ah haddii la yidhaha waa iska taxsiilulxaasil ee adayibaatudan macnaheeda waxaa laga wadaa almustaladaatu waxyaabaha dadku ay ku macaansadaan oo ay yacni cunto ahaan u cunaan ay nafaqaystaan waxyaabahaas marka dayibaadaa lagu tilmaamay dayibaadka waxaa kasoo horjeedo khabaa-id wax allaala wixii marka naftu iyo dadka caadiga ah oo aan yacni ilbaxnimada qaabka daranna aan ku saamoobin dad markaa liitana aan ahayn waxyaabaha dabaa-icdooda ay dhibsato ay qurunsato khabaa-idkaa lagu tirinaa mana la cunaayo waana sida imaamu shaafici uu sheegay waxyaabihii marka dabaa-icda dadkii hore weliba carabta iyagu markaa ay wanaajistaan oo aynan khubfi iyo xumaan aynan ka arkinna dayibaad unbaa lagu tirinayaa haddaan alla xarimin macno kale aanu u xarimin waa in iyadu marka ay xalaal tahay suurat lacraafna waa ugu tegaynaayo aladiina yatabicuuna rasuula اnabiya اlumiya aladii yajiduunahu maktuuba cindahum fi اtowraati wاlinjiili ya'muruhum biاlmacruufi wayanhaahum can اlmunkari wayuxilu lahum اطayibaat wayuxarimu calayhim اlkhaba'ih marka xasharaadka iyo tixsiga iyo waxyaabaha quraanshada iyo kale iyo iska ah oo dabaaicdu aynan ka helin ama ay qurunsato waxyaabahan marka jiirka ama dooliga iyo kale iyo khabaa-idkaa la raacina waxyaabaha dayibaadkoo naftu ay u muhanayso ay jeclaysanayso yaa marka la idiin xalaaleeyey buu alla leeyahay marka khabaa-idtii baa laydinka xarimay ayaa ayaa meeshaas ku jirta wamaa callamtum wasaydu ladii kii ugaarkiisii yacnii kii midkii uu soo ugaaray ama wasaydu maa wasaydu ladii kii ugaaristiisii ayaa la idiin xalaaleeyey maadan marka waa fii maxali rafcin adayibaatu bay ku cadfan tahay sidaa marka la yihaahdana mudaaf baa loo soo qadaraa wasaydu maa callamtum ayaa la dhahayaa wixii aada waxbarbarteen ugaaristooda ugaarsi yacni ama shayga ay idiin ugaaraanna waa la idiin xalaaleeyey ama ama waxaa kaloo bannaan maada in shardiyo laga dhigo oo markaa fakuluu mimaa amsaknana looga dhiga markaa jawaab camal loogaga dhigo qaar baa iyaguna sidaa dhahaya wamaa laakiin waxaa fiican marka yacni wasaydu maa in sidaa lagu wado oo yacni sidaa marka ay xaggaa hore ku cadfanaato ee istinaaf iyo shardiye laga badaayo wamaa callamtum wasaydu maa wasaydu ladii kii ugaarkiisii yacnii wixii uu soo ugaaray baa la idiin xalaaleeyey callamtum aada barbarteen min aljawaarixi xaal uu ka mid yahay kuwa wax soo kasbo aljawaarix laba macno ayaa lagu macneeyayo kuwa wax soo shaqeeyo oo suurat lancaam alla waa ka dhahay wahuwa aladii yatawafaakum billeyli wayaclamu maa jaraxtum binnahaar wayaclamu alla wuxuu ogyahay maa jaraxtum ay maa kasabtum wixii aada maalinta soo shaqayseen ilaahay waa ogyahay marka aljawaarix alkawaasib waayo marka kuwa wax soo kasbo waa maxay marka kuwa wax soo kasbo eygii baa soo gelaya waxaa soo gelaya shimbirihii waaweynaa gallayrkii iyo gorgorkii iyo haramcaska iyo waxyaabaha noocaas oo kale oo ayaga inta la tababaro wax allaale wixii tababaran karo ugaar soo qaban karo ayb yaa loo jeedaa waxaa kaloo min aljawaarixi laga macneeyaa kuwa wax dhaawaco oo markaa yacnii waxay qabaan marka wax ay wax ku dhaawacaan ay kuna qabtaan markaas ayb wamaa callamtum wasaydu maa wasaydu ladii kii ugaar yacni ugaarkiisii baa la idiin xalaaleeyey callamtum aada barbarteen min aljawaarixi kuwa wax soo kasbo oo soo shaqeeyo xaalay ka yihiin mukallibiina xaal aad tihiin kuwii diraayo ay muqriina kuwii diraya xaal aad tihiin meeshaa marka mukallibiina diritaankaa laga wadaa eygana marka macnaha meeshii marka wasfi ahaan waa ugu jiraa si ahaan macnuhuna marka waxaa weeyaan uun eygu maadaama uu ugu badan yahay waxa lagu ugaarto isaga unbaa si gaara marka loo xusay ayb calaa qowli caamati ahlilcilmina jawaarixda kuwa wax soo shaqeeya waaye ama ha noqdaan dugaagga sida fahdiga haramcaska iyo shabeelka iyo eyga ha noqdaan ama min sibaaci dayr ha noqdaan oo gallayrka iyo waxyaabaha gorgorka iyo shimbirahaas oo kale ee wax la bari karo intaba waa soo wadagelayaan calaa qowli caamati ahli lcilmi say culimadu u badan tahay mukali marka mukallibiina xaal aad tihiin kuwii diraayo tacliinta marka sidee lagu ogaaday ma lagu ogaanayaa marka eygaasi ama gallayrkaasi inuu tababaran yahay oo wax la baray saddex shardi in laga helo waayo idaa ushiilat istash istashlat idaa ushiilad haddii la diro waa inay dirmayso qabo haddii uu yidhaah waa inuu markiiba hore ka dhaqaaqayo wa idaa zujirad haddii la canaantana in zajarad meeshuu ku istaagayaa haddii uu u dhawaaqo joogso uu yidhaah waa inuu hore ka istaagayo wa idaa akhadat isayda amsakat walam ta'kul ugaadha hadday qabatana waa inay yacni celiso oo aynan cunin haddii saddexdaa shardi marka la waayo ama qaarkood la waayo xoolahaasi yacni xayawaankaasi midkii tababarnaa ee ugaartii yacni ugaartiisu ay bannaanayd in la cuno ma noqonayo marka ayb saddexdaa marka in laga helo haddii la diro waa inay dirmayso haddii la joojiyo waa inay joogsanayso haddii ay ugaarta qabatana waa inaysan cunaynin ilaa si u garan karaa marka intaas haddii dhowr jeer laga helo laba mar saddex mar afar mar oo sidaas ah haddii laga helo waa tababaran yihin ayb wixii marka ay bismi llaahi inta la yihaha lagu diroy qabato haddii isagoo dhintay loogu yimaado xataa waa la cuni karaa markaas isagoo nolol ku jirta haddii loogu yimaadana waa in la gowracaa markaas haddii shuruudahan la waayo laakiin ugaarkeedu ma banaana ilaa inaad nolol kusoo gaarto ood gowracata maahan shayga ilaa markaas gowrici buu ku xalaal noqonaa ma ogtahay ayb xadiidkan marka xadiidka cadiy bni xaatimna waa tusayaayo nebigu uu yihi idaa arsalta kalbaka almucallam eygaagii la tababaray haddaad dirto samayta bismi illaahina aad tiraa faamsik fa amsaka uu ku celiyo atala ouna dilo fakul cun qofkaa baktiga cunaa in la yihaha waa qalad nacam sharcigii saas ma dhahaayo wain akala haddii ou cunana falaa ta'kul haddii ou isagu intou qabto ou goosto iska cuno oo wax ka cuno ha cunin fa inaka laa tadri ayua fa inaka ha waidaa khaala ayb wain akala falaa ta'kul fainamaa amsaka calaa nafsihi naftiisa u qabtay waidaa khaalada kilaaban hadduu eeyo ou dhex galana oo eeyo kale ay meeshii joogaan lam lam yudkar ismu llaahi calayha magaca alla aan lagu xusin fa amsakna ay qabtaan waqatalna ay dilaan falaa ta'kulha cunin fa inaka laa tadri ayuhaa qatal eeyahaasi midka dilay ilaa adiga ma ogide aduu hal mid baad bisinka u qabatay tababaratayna kuwan kale war uma haysid marka faraha ka qaad ayb haddii marka waxay culimadu marka isku khilaafeen hadduu ugaartii qabto ee uu wax ka cuno akharu ahlilcilmi waxay leeyihiin waa xaaraan in la cuno ayb haddii intuu qabto ugaartiina uu dilo waxna ka cuno culimada agharkooda waxay leeyihiin ma la cunaayo xadiidkan cadiy bni xaatim ayayna ka qaateen hadda aan akrinayay qaarna way ruqseeyeen oo ibnu cumar ayaa laga wariyey iyo salmaan ilfarisi iyo sacd bnu abi waqaas imaamu maalik baana sidaa ku tegay xadiid abi thaclabata alkhushani oo abu daawuud ku jiro ayuuna markaa fiirinayaa oo wuxuu yidhi nabiga wuxuu yidhi abu thaclaba qaala rasuulu llahi sala l slam nabigu wuxuu yidhi idaa arsalta kalbaka eygaaga haddaad dirto wadaka wadakarta sma allaahi tacaalaa ilaahay magaciisana aada ku xusto fakul cun wain akala minhu haba ka cuno wain akala minhu haba cuno labadan xadiid marka see loo jamcinaya culimada qaar waxay yidhaahdeen laba xaalad ayaa la dejinaa waxaa laga yaabaa marka xaaladan oo nebigu uu yihi wain akala minhu qofka inuu fiiriyayo qof gaajaysanoo faqri badan uu hayo oo waxna hadda aan gacanta ku haynin inuu yahay oo lilxaajati marka uu ugu baneeyey nebiga sala alla ly slam haddii laakiin aada ka maarmi karto ha cunin waa kaa xaaraam qaar sidaasay mareen laakiin sida xoogga badan waxay tahay jamcinta waa waaba laga fiicay in jamcintu takalluf baa ku jiro xadiidka cadiy bni xaatim ayaa ka raajixsan midkan sababtuna waxay tahay marka horeba hilbuhu de wixii marka asal waxay ku ahaayeen xurma xaaraan xadiidkii marka cadiy bnu xaatim asalkii ayaa la jiro asaga midkaanina marka waxaa weeyaan asalkiina waa khilaafsan yahay midkaana waa uu ka hor imaanay marka asalkii iyo ayaa la iska istisxaabayaa markaasu waa laga tegayaa la cuni maayo ayb ee haddii aan la tababarin waxa ay qabtaan nolol haddaad ku gaarto waad qalane haddii aadan ku gaarin waa ka tegaysaa waayo maba la tababarin markaas tucallimuunahunna xaal aada baraysaan iyaga maxaad baraysaan marka waxaa baraysaan ugaarka sida loo loo raadiyo dalaba sayd mimaa min bacdi maa kii wax kamida xaal aada baraysaan callamakum ullahu alla uu idin barbaray idinka cilmigii alla idin baray oo idin sakhiray idinka oo markaa yacni wax ka barayo meeshaa marka de nicmo ilaahay baa marka nalagu tusaaleynaya wixii alla idin baray baad wax ka fahamsiineysaan xayawaan haddii uu wax bartayna bani aadam wax waa baro waayey ma waxaad fahmaysaa inay fog tahay waayo eygii iyo xayawaankii baa wax la baray markaasu wuxuu noqday mid kasab iyo wax keeni karo bani aadam see wax lagu bari waayo caajis waayo wax waa baro waaye waa wahsi iyo caajis da allaahuma qof maskaxda ka maqan tahay ka hadli maayo waxaa kaloo meeshaas lagala baxaa cilmigu fadliga uu leeyahay waxaa kaloo laga qaataa meeshaas bani aadamka wixii uu isku tarbiyeeyo inuu kasoo bixi karo dabeecad lama bedele iyo qofkan waxaan dabcibay u noqotay ma bedelmaaye iyo ma jirto waayo haddii dabaaicda dadku u samaysan yahay haddaan la bedeli karin xayawaan baa laga bedelay eyga dabcigiisa waxaa ka mid a jashac iyo hunguri weynin wax allaale wixii uu arko inuu iska cuno ayaa ayaa ka qaalib ah marka la tababaro la tababaro wuxuu gaarayaa heer isagoo baahan ugaartii uu qabto lagu soo gaaro loogu imaado meeshaa marka waxay leeyihiin haddii bani yacni xayawaankii dabaa'ic ku jirtay ay bedelantay oo celcelinta iyo tababarka ay ku bedelantay bani aadamku min baabi owlaa waayo leanna bani aadamku himilo iyo iraado iyuu leeyahay weliba haddii lagu yidhaha waxaas hawaabaad ka helaysaa ee yacni naar iyo lagaaga cabsiiyo wax marka waxaa meeshaas imaanaya aada yacni adiga marka kugu sii dhiirigeliyaba marka bani aadamkan saan dabeecaday u tahay mana la bedeli karo isagaan rabin laakiin hadduu xaggaas u kaco waa bedelmi karaa sidaasay culimadu leeyihin abubakari tarduushi kitaabkiisa siraajulmuluga iyo sidaasuu ku yidhaahdaa ayb fakuluu cuna mimaa min bacdi maa kii wax kamida ka cuna amsakna ama kii xaggiisa ka cuna amsakna ay qabtaan calaykum idinka dartiina ay u qabtaan waxay idinka idiin qabtaan cuna waxaynan idiin qabanin oo ayaga isu qabtaan ha cunin ninaa ku jirta marka xadiidkana sidaas daaye ahaa wadkuruu xusa ismallaahi ilaahay magaciisa sheega calayhi calaa irsaalihi diritaankiisa agteedana ilaahay magaciisa xusa oo bismi illaahi dhaha meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa haddii bismi illaahida marka laga taga siday noqonaysaa marka bismi illaahidan tii gowrac oo kaley la mid tahay marka suurat lancaam aana ugu tegaynaa midaasna nebigana wuxuu ku xiray in la cuno wadakarta sma allaahi calayhi magaca allana aada sheegtay ayaa la yidhi waxaa kaley culimadu m yani aayaddan uga hadlaan muslimka iyo kitaabiga waa la gartay iyaga waa lagu yacni muslimka iyo kitaabiga maadaama gowracoodu kita ahlu kitaabka uu bannaanaa haddii marka ey ay diraan oo eygii ay ayagu tababarteen oo u qabto markaa yacnii d waxa uu sidaa qof muslima waa u bannaan tahay inuu waxaas oo kale markaa uu cuno leanna isagoo gowracayay la mid tahay laakiin mushrig ama kitaabi ayaa diray eyga sida dabaa-ixdiisu gowriciisu u bannaanayn ayaa tanna aysan u bannaanaanaynin ayb laakiin eyga uu leeyahay wathaniga ama mushriga haddaad ka qaadato ood adiga aada tababarato dhowr maalmood waa ku ugaaran kartaa bismi illaahi intaad tiraadida markaad adaad diray mushrigu ma dirin waataqu llaha alla ka cabsada in allaha alla sariicu lxisaabi xisaabtiisa kuway degdegaysa waay xisaabtiisu waa miday degdegayso markaa sida dabiixada bisinku shardi ugu yahay saydkiina shardi ugu noqonayaa sida marka yacni aayaddan daahirkeeda marka laga fahmayo alyawma uxilla lakum اطayibaat alyawma maanta uxilla lakum waxaa la idiin xalaaleeyey alطayibaatu waxyaabihii macaanaa waxyaabihii marka nafsadda ay jeclaysanaysay oo yacni u wanaagsanaa yaa la idiin xalaaleeyey khabaa'idtana waa laydinka xarimay wa طacaamu ladiina kuwii cuntadoodii gowracoodii baa la idiin xalaaleeyey uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey waacaamu ladiina cafwan waطacaamu ladiina kuwii gowracooda waxay gowracaan uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyeyna xillun xalaal waay lakum idinkiibuu xalaal idiin yahay wa طacaamukum idinka waxaad gowracdaanna xilun xalaal waayo lahum iyagu xalaal u yahay halkanna marka gowracii wax kamida ayaa alla uu uga hadlayaa alla wuxuu leeyahay ahlu kitaabka waxa ay gowracaan waa idiin xalaal alyawma maanta uxilla lakum waa la idiin alaal waa la idiin xalaaleeyey alطayibaatu baa la idiin xalaaleeyey waxyaabaha wan wanaagsan wa طacaamu ladiina kuwii waxa ay gowraceenna waa wa طacaamu ladiina kuwii wixii ay gowraceen uutulkitaaba kitaabka la siiyey waa yahuud iyo nasaare xilun xalaalun xalaal buu lakum idinka idin yahay meeshan marka wa طacaamu ladiina dacaamkan waxaa loo jeedaa waxa ay gowracaan hilibka ay qalaan macnuhu maahan waxyaabaha de aan gowracaba gelinee beeraha ka baxo yacni masagadooda iyo geleydooda iyo qamadigooda la idiin xalaaleeyey lagama wado waayo kaas ama ahlu kitaab ha ahaado ama mushrik ha ahaado waxyaabahaasi ma ka suurtoobo yacni wax hadda taxriim uu ka suurtooba ma aha marka dacaamka halkan lagu sheegayo waa gowrac waa hilbihii ayagu ay qaleen wailaa cuntada aan la qalin ee beeraha iyo kale ka baxdo asaga marka gaaladoo dhan waa isku mid waxoodii marka haddaad cunto yacni bakti oo kale ma aha ayb marka dacaamka meeshaani mufasiriinta oo dhan marka waxay leeyihin waxaa loo jeedaa waxa ay qalaan ahlu kitaabna marka yaa loo jeedaa yahuud iyo nasaaro iyo cid allaale ciddii iyaga diintooda gashay oo ummadaha kale ah inta aan nebi moxamed lasoo bixinin sala allahu calayhi wasalam marka yahuuddii iyo nasaaradii ayagu asalka u lahaa diimahaas iyo dadkii galay ee aan ayagu awal ahayn laakiin diintooda galay goormaa laakiin qabla bicfati nebiy dadkii galay kuwaa marka nasaara taqlib iyo marka qolada carabtee taqlib nasaaradooda waa gelayaan marka meeshaan oo iyagana marka de waxaa weeyaan qabla waxay galeen qabla bicthati nabiy sala allahu calayhi wasalam ay galeen la dhihi maayo marka nasaaro kuwaani nasaaradaani ciisa ibnullaahi dhahayo iyo ciisa ilaahay aan nasaarada dha dhahayo nasaarada sidaa dhahayaan sidee wuxuuda xalaal u yihiin ma la dhahayo waayo iyagoo alla uu og yahay inay sidaa dhahaan ayaa haddana uu sidan leeyahay leanna kuwii waagii nebiga joogay haddaba la tilmaamaayo laqad kafara aladiina qaaluu ina allaha huwa almasiixu bnu maryam ayay dhihi jireen marka nasaaro shirki la-aan ma aha gaalnimo la-aanna ma aha laakiin maadaama ay un kitaab u nisbo sheegtaan oy dadkan kale wax un ay dhaamaan ayaa iyaga dabaa-ixdooda xoogaha laga soo soko mariyey mushrikiinta ayb ee wixii marka nasaarada loo yaqaano daaru daa daaraha meelaha ay nasaaradu yacni axkaamtooda ka muuqato wixii joogoo dhan waa la mid u galbeedkan iyo dalalkan hadda galbeedka iyo kuwan bariga laftooda fog yani kuwan waxaan ujeedaa bariga fog maahane yurubtan bari iyo jiro waa un diinta ay haystaan un waa krishtan malaaxide iyo diin laawayaalay ayaa ku jira kii diin laawo noqdo waxiisa la cuni maayo laakiin aslan iyaga yeeyihiin haddii la yidhaha kirishtaannimadaa ka qaalib a naam dadkaas maxay yihiin waa kirishtaanaa la leeyahay naam ayb kuwaa marka waxa ay gowracaan gowracaa marka shardi haddaynan gowracin oo bastoolad ay ku dhuftaan ama ay koronto ku dilaan waxooda ma banaanaanayso xataa haddii qof muslima uu sidaas sameeyo wixiise ma banaanaanayaan ayb waxay culimada marka ka hadlaan sidoo kale haddii bisinka alle waxaan ahayn uu ku dhawaaqo oo maalan bismi ciisa wax lamida ayuu yidhi ma la cunaayo markaas hadaadba sidaa maqashay haddii aan waxba laga maqlin waa la cunayaa dabaaixdooda ama bismi illaahi ha dhaho ama shib ha iska dhaho waayo iyaga mar walba macnaha iyagoo sidaan oo gaala oo loogyaha la xalaaleeyey keliya waxaa la yska ilaalinaa wamaa uhilla ligayr illaahi bis wa طacaamukum laakiin mararka qaar haddii hadda waxa ay qaabka ay wax u qalaan adduunyada maanta joogtoo kale hadda wax seegan dadka maleh sida badan haddii marka meeshii sloter houseka oo wax lagu qalayay haddiiba lasoo duubaayo oo habkay wax u qalaan ayagu ay sharxayaan haddii marka meeshii qalitaan uusan oolin oo ay taallo uun markaa in koronto lagu dilo ama xabad lagu dhufto ay taallo markaas oo kale de waxaa weeyaan de gowricibaaba maqan mana banaano in la cuno duhuurkaasna ama shaygaas daahirkaana waa ku filan yahay in lagu camal falo ayb haddii marka d dabaaix muslimiin iyo kuwa gaala meesha ay yaalaanna adiga dabaaixda muslimiinta iska aad sida hadda dalalkaas galbeedkaoo kale de dad muslimiinoo wax gowracana waa jiraan oo iyagu marka wax xalaala haysto iyaga inaad marka wuxuuda isticmaasho waayo kaas kale ahlu kitaab waaye iyo kanay ka dhacday iyo maba u baahnidba waayo shaki maxaa isu gelinayna wa acaamukum idinka waxaad gowracdaanna xilun xalaalun xalaal weeyaan lahum iyagoo xalaal u yahay meeshaan marka mu'miniinta ruksad lagu siinaa maahan in iyaga hadda la siinayo ruksadaas macnaha waxay tahay idinku waxa aada qasheen ood gowracdeen ayaga waa sii kartaan way xaaraan idinkama aha arrintaa marka muslimiinta ay rukso u tahay marka oo qof haddii maalan deriskaaga iyo kale uu yahay ama qofaad saaxiib tihiin oo si un aad saaxiib u tihiin uu jiro waa sii kartaa waxaad adigu gowracday ood qashay xaaraan maahan taas marka ayb haddaan marka wax kale de oo lagu weyneynayo iyo aysan jirin haddii ciidihii gaalada la joogo oo adigii marka aada u hadiyeysid adoo marka ciiddiisaasna ku weyneynaayo maya taas xaaraan waaye weliba yacni culimada qaar ayaaba kufri gaarsiiyeyba qaadikhaan iyo kale oo xanafiyada ka mida ukun qofkii usoo hadiyeeyo ciiddooda wuxuu leeyahay uu ku gaalooba mana foga arrintaas sababtoo ah tacdiimin iyo weyneyn waxaa ku jira baatilka ay aaminsan yihiin haddaad marka baatilkooda aada weyneyso ama aada sax u aragto waa kufri bilaa khilaafin taasna waayo diinaan diinulislaam ahayn haddaad sax u aragto ama aada weyneyso waa kufri ayb waxaan marka dad culummo magacood lagu sheegayo duubab madaxa ugu xiran marka yacni iyagu dhahayo isku diin ayaan nahay iyo isku meelaan u soconnaa iyo ilmo ibraahimaan nahay iyo yacni ilmo ibraahim de qaar gaalaha ku jira iyo qaar muslim ah taas maxay sameynayna waa soo marnay soomaha suuratu nnisaa ayb fa minhum man aamana bihi wa minhum man sadda canhu ayb haddii la yiraahdo diintooda iyo teenna iyo kulligoodna waa isku mid haddii la yihahdo meelaan u soconnaa mu'miniinaan nahay iyadana marka yacni waxaa weeyaan waxoodii oo la saxaayo waa kufri gaalnimo waalmuxsanaatu baa la idiin xalaaleeyey min almu'minaati haweenka mu'minaadka xaalay ka mid yihiin waalmuxsanaatu kuwa yacni xorta ah dhowrsan min almu'minaati mu'minaadka xaalay ka mid yihiin yaa la idiin xalaaleeyey iyo waalmuxsanaatu kuwa xorta ah baa la idiin xalaaleeyey min aladiina kuwii xaalay ka mid yihiin uutuu la siiyey alkitaaba kitaabka la siiyey min qablikum idinka hortiin idaa haddii aataytumuuhunna aad sii aada siisaan ujuurahunna maharkooda haddii aada siinays adaad siisaan waa laydiin xalaaleeyey muxsiniina xaal ay aad tihiin idinka oo dhowrsanayo hayra musaafixiina kuwa sinaysanayo xaal aydnan ahayn oo iyaga ka sinaysanayo walaa mutakidii akhdaanin saaxiibbo kuwa ka yeelanayana xaal aydnan ahayn waman qofkii yakfur ku gaaloobo biliimaani iimaanka qofkii ku kufriyo faqad xaqiiqe ahe xabita camaluhu camalkiisii waa buray wa huwa isaguna fi laakhirati aakhirada min alkhaasiriin uu ka mid ahaaday halkanna marka cuntadii markii laga baxay gowrici baa lasoo galay waxaa la galay haweenkoodii wlmuxsanaatu baa ayaa maanta laydiin xalaale wlmuxsanaatu baa la idiin xalaaleeyey kuwa xorta ah min almuuminaati haweenka muuminaadka xaalay ka mid yihiin iyo wlmuxsanaatu baa laydiin xalaaleeyey kuwa xorta ah almuxsanaatu meeshaan laba tafsiira lagu fasiray akarka culimada badankood waxay leeyihiin waxaa laga wadaa alxaraa'iru leanna meeshaan almuxsanaatu islaam lagama wado waayo min aladiina uutul kitaaba la leeyahay moogta islaam ma laga ma laga wado oo muslimiin maba ahanba iyaga marka macnuhu wuxuu noqonayaa laba macno uun kan loo badan yahayna wuxuu yahay kuwa xorta ah inaad guursataan baa laydiin xalaaleeyey min aladiina xaalay kuwii ka mid yihiin uutul kitaaba la siiyey kitaabka min qablikum hortiin la siiyey yahuud iyo nasaaro haweenkooda inaad guursataan ayaa la idiin xalaaleeyey waa kuween laakiin waa kuwa xorta ah waxaa laga fahmaa marka addoomahooda inaysan banaanayn yani waayo naqsi gaalnimadii nuqsaanteedii kufrigii iyo addoonnimo nuqsaanteedii inay ku kulmaan lama rabo marka haddaad guursanaysaan walba mid xor ah guursada ayb aayadda suuratu nisaana waa kusoo marno waman lam yastatic minkum dawlan an yankixa almuxsanaati almu'minaati famima malakat aymaanukum min fatayaatikum almu'minaat macno kalena wuxuu leeyahay walmuxsanaatu waxaa laga wadaa alcafiifaatu kuwa dhowrsan min aladiina xaalay ka mid yihiin kuwii uutulkitaaba min qablikum la siiyey kuwa dhowrsan marka maxaa ka baxaya meesha marka hadday naagta kitaabiyadda azaaniyad ay tahay oo zino lagu yaqaano ma bannaana in la guursado qof muumina inuu guursado waayo xataa hadday mu'minad tahay oo yacni muslimad ay tahay zina lagu yaqaanaaba yaa la reebaan suuratu nuur saan ugu tegi doono hadday marka zina iyo kulansatay kufri maxaad malaynay marka waa kasii daran tahay labadaas macnoba marka waa lagu sheegaa labadoodana ma isdiidayaanoo mid xor ah oo dhowrsan ayaad guursan kartaa ibnu aba ibnu cabaas isaga waxaa laga wariyaa halkan wuxuu leeyahay waxaa laga wadaa kuwa la guursanaya waa dhimiyaadka addimiyaad waa gaalada muslimiinta ku hoos nool naagahooda oo yahuudda iyo nasaarada ah haddana xor ah kuwaa kuwaas weeyaan markuu sidaa leeyahay marka muxuu diidayaa xarbiyad in la guursado naagta haddii dadkeediiba dagaal lagula jiro oo xarbi ay tahay guursigeedu waa diidayaayo walaa tumsikuu bicisami lkawaafiri taasuu ku xambaara marka maqaasida shareecada ee marka la fiiriyana naag xarbiyad ah oo dadkeedu ay xarbi yihiin ee dhibaatahaba ka dhalan karto ilmaha aada ka dhasho inay aayar marka inta qaadatay la tagtaaba laga yaabaan oo dhulkeedii intay la aado dhulkeediina markaas muslimkii aanu ownan markaa axkaamtii muslimiinta aynan meeshaas ka jirin awood aynan muslimiintii u lahayn hadday meeshaa marka kaala aado ilmihii waa gaaloobayaan soo maaha ilaa meeshaasay ku dhex koraayaan taas marka maqaasida sharciga yaaba xoojinaysa sidaas sidaasoo ay tahay ay bannaan tahay haddana waa laga fiican yahay oo in mu'minaadka la guursadaa fiican waayo cumar radia allaahu canhu markuu arkay saxaabadii qaar ka mida oo haween kitaabiyaada guursanaya waa reebay ma la guursanayo marka uu reebaayo marka maaha waa xaaraan inuu leeyahay yacni wuxuu fiirinayaa marka khatar ka imaan karto markaas hadday dadku waxaa ku bataan marka meeshaan macaanidaasaa laga bixiyaa waana aragnay dad badan oo intay naaga marka yacni kirishtaana ama yahuud ah intay guursadeen maanta ilmahoodii aan meel ku sheegin adduunka maanta sidau u socda waxay tahay xataa duwalkan dadka muslimiinta dadkan dadka muslimiinta xukumo laftooda ayaa waxay kaaga hiilinayaanba yacni kuwaas gaalada ah ayb oo waxaad arkaysaa qofkii markaa naag noocaas oo kale ilmaha haddii uu ka dhalo iyadii in la siinayaad arkaysaa xataa fii cuqri daarina waxaan xasuustaa berigii yacni hore oo yacni xukuumaddii militariga ay jirtay yacni nin sidaas oo kale naag talyaani ah ilmo ka dhalay oo markaa intuu intay isku xumaadeen uun isku xanaaqeen markii dambe iyada loo xukumay naagtii oo iyada haysan jirtay waan halkaan ogow maxkamad meeshaan ku taallaa waxaas xukuntay naagtu weliba waxay ahayd naag marka aada ugu ad adag kirishtaannimada kiniisadday gey jirtay ilmaha markii dambena waa la tagtay waa wadatay marka haddii fii cuqri guryaheennii haddii sidaas aan ku nahay maxaad umalayna kuwaanii aan gaalaba dhalin yaaba khatar loogu jiraa maxaad umalaynaya marka haddaad mid yacni sidaas oo kale xarbiyada haddii marka ama iyadiiba dadkeedu ay sidaas yihiin haddaad qoorta gashato waxaas marka in laga fogaado walmuxsanaatu marka la leeyahay naagta muslimadda iyada nin gaal ah sina uguma banaana sina uguma banaana oo iyada marka arrintaa iyadana waa bilijmaac qur-aankiina walaa tunkixu lmushrikiina xataa yu'minuu bau alla yidhi mushrikiintuna waxa dhan waa isla wada gelayaan nimankii waa laga re marka yacnii nimanka iyaga waa loo baneeyey naagaha kitaabiyaadka waa laga soo reebay laakiin naagaha iyaga in niman kitaabi kitaabiyiina ay guursadaan meelna kuma taallo qur-aankiina kuma taallo ijmaacii muslimiintuna inaynan bannaaneyn sidaa darteed dadkii hore waa fiicnaayeen tacbiirka ay sii jireen naagta iyadoo muslimada markay nin gaala waa guursaday ay dhahda iyada ma dhihi jirin waa qabaa tacbiir marka aada u anfariir badan oo in la sheego mudanay cabiri jireen waa u fuushaayay dhihi jireen kaas marka ka xishoo maynan ayb waayo tacbiirkaas foolxumadiisa wuxuu keenaa inay ka dheeraato waxaas marka iblaayo nin saasaa qabo ha dhihin nin gaalaa qabo maba qabi karaba gaal marka dadkii hore de fidradoodii iyo ma aynan qari qaribmin dad ku dhex milmay ummadahan kalena ma aynan ahayn tacbiirkoodu marka aada u fiicnay bacdi zanaadiqa oo zanaadiqat lcasri ayaa iyagu waxay dhahaan cadaalad maahan sidaanu naagahana waa u bannaan tahay oo inay marka gaal iyo wax lamida marka uu guursadaa u bannaanay dhahayaan waxaasi marka diin islaam maaha waa un iska zino wax bannaanna ma aha idaa aataytumuuhunna kuwaasaa laydiin xalaaleeyey idaa haddii aataytumuuhunna aada siisaan ujuurahunna meheryaalkooda muxsiniina xaalaatihiin kuwii dhowrsanaya idinka hayra musaafixiina kuwa zinaysanaya xaalaydnan ahayn zinada furan waay midan hayra musaafixiin zina marka aan sir iyo qarsoodi iyo aan ahayn walaa mutakidii akhdaanin saaxiibo saaxiib sireed kuwii samaysanaya xaalaydnan ahayn laba nooc oo zinada ka mida midna naagtii zinaaba lagu yaqaanaa waa naag zinadii ku caanbaxday inaad u tagtaan ood zina ugu tagtaan maya tan labaadna waxay tahay inaad saaxiib ka dhigato midaan marka dad kulama wadaago laa adigiina ma qabtid saaxiibtinimo unba ugu tegayaa marka zina qarsoon waa iyadana taasna marka idinkoon samayneynin waman qofkii yakfur ku kufriyo biliimaani iimaanka qofkii ku kufriyo faqad xaqiiqehe xabita camaluhu camalkiisii waa buray laba laba yani jihaba aay waa laga baxdiyaa aayadda qeybtan calaaqada ay la leedahay aayaddii hore calaaqadaas waxay tahay markii la yidhi nimanka muslimiinta naagaha kitaabiyaadka waa u bannaan waa waa guursan karaan markii la yidhi ayay waxay is yidhaahdeen mar haddii guurkii naagihiiba lasoo dhoweeyey waxaa dhow bay dhaheen markaasi de markaa iimaankeennii iyay taas tusaysaayo inaan mu'miniin nahay xoogaa damac baa galayoo waxay is yidhaahdeen mar haddii naagihiinniiba in la guursado oo nimanka mu'miniintaa ay u bannaanaadeen armaa marka iimaankiinuba sax yahay ayaa ku dhalatay taasaa marka la fogeynayaayo allah wuxuu leeyahay waman yakfur si kasta oo guurkooda loo banneeyo waa un gaalo waman yakfur qofkii ku kufriya biliimaani iimaanka qofkii ku gaaloobo wixii la rumayn lahaa qofkii diidoo ku kufriyo wixii la rumayn lahaa marka waa aliimaanu billahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri iyo bilqadari khayrihi wa sharihi nebi moxammedaaba kamida sala allahu calayhi wasalam isaga in la iltisaamo shareecadiisa qofkii arrintaa ku gaaloobay waxuu rababa ha ahaadee waa gaal un xataa haddii marka ay in la guursado markay naag tahay haddii xataa ay bannaan tahay kufrigii weli waa ku sifaysan tahay waana macnaa aada u qoto dheer macnahaas nacam waxaa la diidayaa in iimaan iyo kufri laysku daro khaldi lagu sameeyo nacam laysku daro marka waxaan ujeedaa iimaankii saxiixa ahaa iyo kufrigii in dadka layskaga dhex qaso waa sida hadda socoto waayo oo laleeyahay wax dhan isku midaan nahay nacam walaa talbisu lxaqa bilbaatilina waa soo marnay marka tan adiga kuu bannaan eed qabto eed guursanaysa yahuudiyadda ama nasraaniyadda ah kownuhaa ay yahuudiyad tahay ama nasraaniyad ay tahay gaal ku tahay inaad adiga guurkeeda laguu banneeyo macnaheedu waa isku soo dhawaateenoo xagga iimaankaad iskaga soo dhawaateen maaha xagga iimaanka waa ku kala fogtihiin mana isdhexlaysaan xataa xaggee laga keenay marka waa isku mid yahuudiyadda iyo nasra iyo kirishtanka iyo muslimku kulligood waa adyaan samaawi ah xaggaa laga keenay dad iimaankii ka tegay yaa marka waxaa dhex dabaalanaya macnaha yacni jihada labaadna waxay tahay faqad xabita camaluhu ninkii iimaanka ku kufriyo camalkiisii waa buray goormuu buraa waa hadduu ku dhinto awel muslimuu ahaa waa gaaloobay gaalnimadiibuu ku dhintay markaas waa marka camalkiisii uu burayo cinda alimaami shaafici waana sida xooga badan suurat lbaqaraanna kusoo marnay waman yartadid minkum can diinihi fayamut wahuwa kaafirun qeyd waayo fayamut wahuwa kaafirun taas xaggaasna marka waa kusoo baxdinay faulaa yani faqad xaqiiqe xabita camaluhu camalkiisii waa buray wahuwa isagu fi laakhirati aakhirada dhexdeeda min alkhaasiriina kuwa khasaaray uu ka mid ahaaday yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati faqsiluu wujuuhakum yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow idaa qumtum haddaad u istaagtaan ila asalaati salaada haddaad u istaagaysaan faqsiluu dhaqa wujuuhakum wajiyaalkiina dhaqa waaydiyakum gacmihiina dhaqa ila almaraafiqi maca almaraafiqi xusullada lala qabo wamsaxuu masaxa biru-uusikum madaxyadiina waarjulakum lugihiinana dhaqa waqsiluu arjulakum ila alkacbayni maca alkacbayni lala qabo labada anqow lala qabo wain kuntum haddii aad ahaataan junuban kuwa markaa janaabo qaba oo ka fog markaa salaadii iyo waxyaabahaas fadaharuu dahaaro qaata oo qubaysta wain kuntum haddii aada ahaataan mardaa kuwa buko ow amase calaa safarin safar korkii haddii aada ku sugan tihiin oo sidaa aad tihiin ow amase jaa-a axadun mid uu yimaado minkum axadkoo minkum idinka idinka mid ah min alqaa'idi meesha hoose uu ka yimaado ee uu soo xaajo guto ow amase laamastum aada taabataan annisaa-a haweenkii falam tajiduu aydnan helin markaasi maa-an biyo fatayamamuu uqasda saciidan ciid ciidda oo dayiban daahir ah famsaxuu masaxa biwujuuhikum wajiyaalkiina ku masaxa waaydiikum gacmihiina ku masaxa minhu min bacdihi wax ka mid a ciiddaas wax ka mid ah maa yuriidu llaahu alla ma rabo liyajcala inuu yeelo calaykum idinka korkiina min xarajin ay xarajan wax dhibaato ah walaakiin lagu noqoyo yuriidu alla wuxuu rabaa liyudahirakum si uu idiin dahiro xisan wa macnan labadaba uu idiin dahiro waliyutima inuu dhammaystiro nicmatahu nicmadiisa calaykum korkiina uu ku taam yeelo lacalakum tashkuruuna likay tashkuru llaha saad alla ugu shukrisaan aayaddan waxaa la yidhaahdaa aayatulwuduu aayadda weyse qaadkaa loo yaqaanaa waana axkaamtii weysada iyaa looga hadlay alla wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu mu'miniinay idaa qumtum haddaa u istaagtaan yacnii haddaa u istaagaysaan ila salaati salaad faqsiluu wujuuhakum daahirka aayadda wuxuu u muuqdaa mar kasta oo salaad loo istaagayo weysadu inay waajib tahay mar kasto ama weysaha kuu dhowrnaato ama yaynan kuu dhowrnaanin aayadda daahirkeeda sidaas waaye daahirkan marka waxaa la yidhaahdaa dhowr siyaaloodba marka waa u fasiraano waa u tawjiihiyaano waxay leeyihiin mufasiriinta qaar yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila asalaati wa antum muxdithuuna idinkoo weysadu idinka jaban tahay aa loo qadaraa haddaad salaadii rabtaan inaad u istaagtaan idaa aradtum alqiyaama ila salaati haddaad rabootaan wa antum muxdithuuna idinkiina weysada idinka jaban tahay faqsiluu wujuuhakum weyse qaata markaas amarkaas marka waa amru wujuub salaaduna ma ansaxayso la-aantiisa laa yaqbalu llaahu salaata axadikum idaa axdatha xataa yatawada ama in la yihaahdo macnuhu laba loo kala qaado amarkaani waa jiraa fii xaqi bacdi nnaasi waa waajib wa fii xaqi bacdihimna waa sunno qofkii hore weyse u qabay inuu weysada ku celiyo weyse qaato sunnay u tahay amru nadbinay u tahay kii aan weyse qabinna amru wujuubay u tahay sidaasna marka aayadda waa loo tawjiihiyaa ayb waayo weysada in laysku dhowran karo fatxu maka markii la joogay ayaa wuxuu arkay cumar iyo asxaabtaa waxay arkeen nebiga sala allahu calayhi wasalam oo yacni dhowr salaadood hal weyse ku tukaday oo aan weysada ku celinin markaasaa cumar wuxuu yihi rasuul allow wax aanan kugu arki jirin aan kugu arkaayo ka waran markaasuu yihi camdan facaltuhu kasaan u sameeyey kas ayaan u yeelay meeshaa marka laba waxba waa laga qaato nebiga sida u badnaa waxay ahayd salaad kastaba inuu u weyse qaato waayo haddii salaad walba uunan u weyse qaad yacni sidaas haddaysan jirin cumar ma dhaheen waxaanan kugu arki jirin aan kugu arkay may ma uunan dhaheen waxaa kaloo laga qaatay marka in weysada laysku dhowran karo inuu tuso inuu rabay nebiga sala allahu calayhi wasalam marka faqsiluuda amarka ku jiraa wuxuu noqon karaa amru nadbi marna wuxuu noqonayaa amru wujuub idaa qumtum tana marka waxay tahay idaa aradtum alqiyaama ila salaati haddaad rabtaan inaad salaad u istaagtaan ila weysadu salaadda waa ka horeysaaye faqsiluu dhaqa wujuuhakum wajiyaalkiina dhaqa wa aydiyakum gacmihiinana dhaqa dhaqiddii marka waxay tahay meesha in biyihii la lagu shubo xubintii weyse qaadka biyihii in lagu shubo dalkiga marka in gacanta la marmariyaa waajib miyuu noqonayaa maya saasay leeyiin waayo qofka hadduu biyaha isku shubo waa dhaqitaan iyo qubays waa xasila bacdi ahlilcilmina waxay leeyiin maya in gacmaha in lagu rugaa qasab ah faqsiluu dhaqa wujuuhakum wajiyaalkiina dhaqa waaydiyakum gacmihiinana dhaqa ila almaraafiqi maca almaraafiqi ilaadan bimacnaa macahu maca almaraafiqi xusulladana lala qabo marka xusulladu waa ku jiraan waana sida culimmadu u badan yihiin xanafiyada ayaa iyaga waxay dhahaan ilaadani waa lintihaa ilgaaya macnahaas waaye eehaayadana marka shayga uu haayada u yahay ma gelayo macnuu marka waxa dhan meesha ka dooda meesha taalaa waxay noqonaysaa xusullada in la dhaqo waajib miyah cinda alxanafiya waajib maahan bay leeyihiin waayo ilaa aad ka gaaraysaanaa layihi ayaga gaara lama dhihin oo iyaga dhaqa lama dhihinay leeyihiin jumhuurkiina waxay leeyihin maya ee ilaadaani bimacnaa maca waay maco marka ay tahayna macal kacbey macal maraafiqi xusulku waa ku jiraa waxa la dhaqaayo sunnada nebiga marka la fiiriyana nebiga xusullada waa dhaqi jireen ficilka rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka ilaa iyo xusulka yaa la dhaqayaa marka wax yarna waa laga kor marinaa si xusulka loo hubsado in markaa biyihii ay gaareen wamsaxuu masaxa biru-uusikum madaxyadiinana masaxa ba-daani marka bacdi ahlilcilmi shaaficiga ka mid yahay waxay leeyihiin waa tabciidiye ayay keenaysaayo wamsaxuu masaxa biru-uusikum bibacdi ru-uusikum xarafkan ba-da macaanidiisa tabciid ma ka mid yahay marka nuxaadda qaar waa diidayaan ma ka mid ahay leeyihiin qaarkood in badanoo luqawiyiinana waa ogol yihiin oo abu caliin alfarisi iyo asmaci iyo rag badanaa marka ogol sida marka muqnilabiibka ibnu hishaam uu sheegayo culimada qaarkoodna almaalqi oo kale radfulmabradfu lmacaaniga ama radfu lmabaaniga oo xuruufulmacaaniga uu ku sharxo isaga ba-da markuu ka hadlaayo macaanideeda tirada badan tabciid kuma soo derin khilaafaa marka jira ba-da hal tufiidu tabciid masema faa-iideyso khilaaf luqa ahaa jira meeshaas marka wamsaxuu masaxa biru-uusikum madaxyadiina masaxa haddii ba-da marka tabciidiya laga dhigo macnaha kasoo baxaya waxay tahay madaxa qeyb ka mida haddii la masaxo waa xasilayaa intii waajibka ibnu cumar baana laga hayaa yacni axaadiid marka xadiid mursala iyo mid sanadkiisa wax ku jiro iyo xadiidkii nebiga ee muqiiro uu warinayo foodiisau masaxay inta kalena cimaamadow ku dhammaystiray iyo adugu adiladaa marka laysu geeyo asal baa soo baxayo oo ah in haddii qeyb laga masaxo madaxa uu xasilaayo waajibkii waa dhacayaa laakiin sunnadu waxay tahay in la dhammaystiro isaga dhan oo xadiidkii cabdillaahi bni zayd ibni caasim wuxuu ahaa fabada-a bimuqadami ra'sihi xataa dahaba bihima ilaa qafaahu uma raddahumaa xataa rajaca ila almakaani aladii bada-a minhu ow kamaa qaala labadiisii gacmood buu qabtay horow ka bilaabay ilaa gadaal qadaadkuu geeyey haddana waa soo celiyay meesha uu ka bilaabay hal mar baana la masaxayaa oo sunnada nebiga sal ll ly slam ee ficliga ah xadiidkii cuhmaan iyo kii cabdullaahi bni zayd iyo kii cali iyo mar unbay sheegeen hal riwaayo oo marka cuhmaan ka timid oo abu daawuud cileeyaa jirto oo iyadu markaas yacnii maya yacni macnahaas marka oo kale laga fahmay ama yacni xadiidka caamka oo isaga dhahayo tawada-a halaathan halaathan saddex saddexuu weyse qaatay ayuu cumuumkaasna shaafici wuu ka qaatay in saddex jeer la masaxo laakiin sunnadu waxay u badan tahay hal hal mar bis ayb waarjulakum lugihiinana dhaqa xarafkan marka laba qira uu ku yimid oo mutawaatirataani ah waarjulakum waarjulakum marka la yidhaha waxay ku cadfan tahay marka faqsiluu wujuuhakum waaydiyakum waarjulakumna dhaqa masxi baa la dhexgeliyey marka limacnan baa loo dhexgeliyo tartiibtii iyo bal in laga fahmayo marka waarjulakum marka laamka la kor dhigo lugaha waa dhaqa ishkaal male riwaayadaas iyada marka nebiguna waa dhaqi jiray lugihiisa ee waarjulikum qiraa'ada ah see loo tawjiihinaa marka wamsaxuu biru-uusikum waarjulikum wa arjulikum marka culimada waxay u towjiihiyaan mufasiriinta badankood wa arjulikum lugihiina dhaqa unbaa loo jeedaa kasradaas laamka la hoos dhigayna lilmujaawara unbaa loo hoos dhigay ma ahane looma hoos dhigin macno ahaan in xagga maxalka in biru-uusikum ay ku cadfan tahay ma aha oo madaxa iyo luguhu inay masax wadaagaan ma aha lilmujaawara unbaa loo sameeyey waana luqo carabi oo fasiixa oo ashcaarta carabtana waa ku timid bal qur-aanka xataa waa ku timid cadaaba yawmin aliim iyo cadaaba yawmin aliimin aliimin markaa xaggee laga sifeeyna cadaabka yani waxaan idink inii akaafu calaykum cadaaba yawmin maalin cadaabkeedaan idinkaga cabsanayaa cadaabka oo aliiminaa la leeyahay wa xanuujinaya cadaaba waayo aliiman in la dhahay ahayd laakiin lilmujaawara yawmin taas maadaama ay la deris tahay ayaa loo munaasabeeyo loo hoos dhigay cadaaba yawmin muxiid sidoo kale waxay dhahaan carabta haadaa juxru dabbin kharibin haadaa kan juxru dabbin dabba godkeed waaye kharibin oo baaba-ay kharibin marka waxay sifo ka tahay juxriga ee dabbin sifo kama aha iyadoo sidaas tahaa haddana in la goday ahayd lama godin waa la hoos dhigay lilmujaawara loo sameeyey aayaddanna waa u daliil iyadana macnahaas marka qoloa qaar luqawiinta waxay leeyihiin shaacirka iyo ayay lidaruura ay ugu bannaan tahay laakiin waxaas waxba kama jiraan mar haddii qur-aankiiba uu ku yimid sidaas oo kale warkooda dheg loo dhigi maayo qolooyinka iyagu sidaas dhahayo aadna waa u fara badan tahay waxyaabaha yacni majruurka sidaas oo kale ah marka oo shayga inta la jaro mujaawarada loo jarayo haddii aan sidaa ku macnayno waxaasoo dhan waxaan u leenahay wa arjulikumta lilmujaawara loo hoos dhigay wa eydiyakum ay ku cadfan tahay oo xagga maxalka mansuubay ka tahay laakiin lafdiga ayaa la jaray lilmujaawara loo jaray markaan leenahay wax ishkaala ma jira waa la dhaqaa lugaha ayagana saas waa macnaha lugaha waxaa ka haddii sidaas aan la dhihin si kalena waa loo tawjiihiyaayo wa arjulikum xaalad kale ka warramay qiraa'adan yani wa arjulakum in la dhaqo waayo wa arjulikumna biru-uusikum baa lagu cadfaa oo waxaa laleeyahay wamsaxuu masaxa biru-uusikum madaxyadiina wa arjulikum lugihiinana masaxa goormaa laakiin masaxaysaan haddii khuf ou ku jiro halkan marka waxay ku baxdiyaan masaa-isha almasxu cala alkhufeyn imaamu shaafici marka wuxuu leeyay lugtu laba xaalad ay leedahay xaalad ay qaawan tahay markay qaawan tahay waa la dhaqaa xaalad ay asturan tahay oo kuf ay ku asturan tahay markaasi waa la masaxa wa arjulikum qiraa'adan taasay ka hadlay buu yiri isaga miyaa iska dhahaya marka maya sunnada nebigu fiirina waayo nebiga lugihiisu marka aynan aturnaynna waa dhaqi jiray bal lugaha aan asturnayn ee inta la dhaqo ciribta laga tago nebigu wuxuu yihi weylun lilacqaabi min annaar naar cirbo dadka iskale halaag baa u sugnaaday naar xaggeedu uga sugnaaday buu yidhi sababtuna maxay tahay biyihii aysan gaarsiinaynin oo aynan dhaqaynin meeshaas marka lug qaawan inaan la tirtiraynin ama aan korka laga masaxaynin waa ku caddahay ee goormaa marka nebigu ou masaxay lugtiisu waa markay asturan tahay oo khuf iyo jawrab iyo wax lamida ay ku asturan tahay khufka iyo jawrabkana khufka waa maqaarka jawrabkuna waxaa weeyaan iskaalsada adag marka qofka u wato waxoogaa iskaalsada yacni lugta aan laga arkaynin oo iyada markaa yacni maradeedu ay markaa qarinaysaba lugtii qofku marka intuu iska siibi lahaa gurigiisa markuu kusoo weyse qaato weyse qaad taam ah uu ku gashto haddii weysada ay ka jabto waa weyse qaadanayaa korka unbuu ka masaxaa markuu lugaha soo gaaro ma iska siibaya musaafirkana saddex maalin iyo saddex habeenuu leeyahay ee muqiimkuna yowmun waleyla sida xadiidkii cali uu tilmaamay iyo xadiidkii safwaan bnu casaal marka la gelinayana waa in dahaaro kaamil ah lagu geliyo waa kii nabiga yihi dachumaa fa inii adkhaltuhumaa daahiratayn axaadiidta iyo fiqiga ayaana aada loogu faahfaahiyaa marka wa wa arjuli wa arjulikumna sidaana waa loo tawjiihiyaa labadaa tawjiih bay leedahay lug qaawan oo aan asturnayn in korka un laga masaxo shiicada bisaa qabto muslimka kale ma qabaan muslimka ma qabo iyaga unbaa qabo nebigana sala allahu calayhi wasalam lugtiisu markaynan asturnayn waa dhaqan jire markay asturan tahayna waa ay wax ku asturan yihiinna korku ka masixi jire weysaqaadkii marka inta waajibka waa intaas keliya aayadda waxaan lagu sheegin niyada waad niyeysanaysaa bis niya iyo intaan laguu sheegay haddaad la timaado weysadaadii waa taam luqluqashada iyo sandaarsiga iyana waa sunno waayo weysada ma ku jebayso inkastoo culimada qaar waa waajib ay dhaheen haddana laakiin weysada ku jebin maayaan oo xadiid abu daawuud baa ku jiraa wuxuu ahaa idaa tawada'ta famadmid istinshaaqa ama istinhaarkuna sidoo kale waxbaa soo arooray isagana marka sunankii marka waxaa kamid a bismi illaahi inuu qofku yiraahdo inuu luqluqdo inuu sandaarsado madaxoo dhan inuu masaxo inuu isku uunan waqti kala gelinin dhexdooda oo uu isku taxo weysadiisa waxyaabahaasa marka waxay ka mid yihiin waxyaabaha iyagana sunanka noqonaya ayb wain kuntum junuban wain kuntum haddii aad tihiin junuban kuwa janaabo qaba haddaad tihiin fadaharuu dahaaro qaata haddaad janaabo qabtaan qubaysta see marka uqub qubaysku isagana marka wuxuu rabaa laba rukni buu leeyahay in la niyeysto qofkan inuu xadath akbara iska koryeelaayo ayuu niyeysanayaa ama janaabo inuu iska rafcinaayo biyihiina jirkiisa oo dhan uu gaarsiina kulli intaa haddii niyo iyo biyihii oo uu jirka gaarsiiyo ou la imaado khalaas marka qubayskiisu waa ansaxayaa bilitifaaq biitifaaqi ahlilcilmi ibnu cabdilbar sida uu yidhi waxaana la sunneeyaa inuu qofka marka hore istijoodo kabacdina inuu yani waa istijoonayaa kadib waa waa weyse qaadanaa markaas kabacdi inuu markaa qubaysto weysadaasi marka waa sunno ka horeyso qubayska ka horeyso haddii hadda uu ka tago iska qubaysto niyo intuu la imaado uu qubaysto qubayskiisu waa jiraa ayb wain kuntum junuban haddii aad tihiin fadaharuu dahaaro qaata oo qubaysta wain kuntum haddii aad tihiin mardaa kuwa buko oo jiran aw amase calaa safarin safar korkii aw amase jaa-a axadun mid uu yimaado axadkoo minkum idinka idinka mid ah min alghaa'idi meesha hoose musqushii uu ka yimaado ow amase laamastum aada taabataan annisaa-a haween haween aada jimaacdaan waa soo macnaynay marka suuratu nisaa aan intaanu dhan kusoo tafsiilinay yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata waantum sukaaraa aayaddaas falam tajiduu aydnaan helin markaasi maa-an biyo aydnaan helin marka biyaha waa in la raadiyey marka fatayamamuu qasda saciidan ciid ciidda oo dayiban daahir ah famsaxuu ku masaxa biwujuuhikum wajiyaalkiina iyo waaydiikum gacmihiina minhu ciiddaas wax ka mid ah minta tabciidiya w waa meesha marka laga qaatay ciid boor leh inuu ku tayamumsado waayo boorku qeyb ciiddii kamidoo adiga kusoo raacayo maa yuriidu llaahu alla ma rabo liyajcala yacni inaad wejigiina ciiddaa ku masaxdaan gacmihii masaxdaan yacni ilaahay sidaa kuma rabo liyajcala inuu yeelo calaykum idinka korkiina min xarajin ay xarajan dhibaato inuu dushiina yeelo sidaa ma raba alle walaakin lagu noqoyo yuriidu wuxuu rabaa liyudahirakum si uu idin dahiro xisan iyo wamacnanba xisan waa sideeda qubayska la qubaysanayo nadaafadaa ku sugan wamacnanna waa sidee markaad amarka alla qaadato bismi illaahi aada tiraahdid weysada marka aada dhamaysa ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah wa ashhadu ana muxameda cabduhu warasuuluhu aada tiraahdid towxiidkii baa qalbigaaga yacni kusoo dana aada markaa ku cusboonaysiinaysaa hadba ood xusuusanaysaa marka dahaaradii xisan oo macnanba waa ku jamacsan tahay meeshaas ayb islaamka marka nicmo inuu yahaa dareemi qofkii marka waxaa ogaan karo ummado kale qofkii arkay ayaa wuxuu fahmi karaa sidaan ilaahay innaga uu nala doonay uu noo jideeyey qiimiga ay leedahay waxaan marka kaadi iska dhaqaynin oon saxaro si fiican isaga mayraynin oo janaabadu ay ku taraakumtay korkii korkooda oo shaydaanku uu sidaas un ugu raran yahay haddiiba ilaahay marka sidaas uu kaa magan geliyo nadaa dadka muslimiinta nadaafaday u saaxiib yihiin qofka waxaad arkaysaa hal qof oo gaal ahaa soo islaamay yani farqiga u dhaxeeyo markaasaad garan kartaa isagoo gaala markaad arki jirtay haddana soo islaamay markaad aragto waxaad dareemeysaa marka wax u ziyaaday islaamku wuxuu markaa u ziyaadiyey markaasaad dareemaya adigana waa ilaahad ku shukrinaysaa markaas laakiin haddaad aragto qof dhahaayo gaaladan saanay gaareen iyo annaga waa naga fiican yihiin iyo halkaanay ka dhacday iyo waa ninaan gaalkiina aqoonin diintiina aqoonin diintiisiina ma yaqaano si fiican uma fiirinin hadduu diintiisa si xaqa u aqoon lahaa umama baahdeen inuu arka xataa oo waa iska fahmi lahaa markaa diintiina waa ka jaahil kan uu rabo inuu marka ku daydana ma yaqaan xaqiiqdiisa waliyutima iyo inuu dhammaystiro alle nicmatahu nicmadiisa inuu taam yeelo ayuu alla rabaa calaykum dushiina uu ku taam yeelo lacalakum tashkuruuna likay tashkuru llaha si aad alle ugu shukrisaan hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina mxamedi waalihi wasaxbi